Todobaatan iyo shan boqolkiiba dadyoga Soomaaliyeed waxaa lagu qiyaasaa dhalinyaro. Sidoo kale, dhalinyarada ayaa ah ururada ugu dhaqdhaqaaqa badan guud ahaan urur bulsheedka dalka si loo sare qaado awoodaha dhalinyarada ee ka qaybgalka, maamulidda iyo hoggaaminta dalka ayaa dhalinyarada aqoonyahanada ah ee magaalada Tana Jowhar waxa ay dhigooda ugu baaqeen ku biirista hannaanka doorashooyinka madaxa bannaan ee dalka ka socda iyo ka soo muuqashada xisbiyada dhalinyaro ee dalka laga dhisayo.
mar walba caalamka ku yaalo waxaa horumariyo ama aad dhisto waa dhalinyar waa ma dhisa dal sidiisaba qof waqtigiisa qaatay waxaa dhisa qof waqtigiisa oo hor leeyahay sababtoo ah qofka dhalinyarka mar walba wuxuu ku xisaabtamayaa bulshada iyo mustaqbalka wax u muuqanaya ka asiga ahaan dhalinyarnimo ahaan sababtoo ah dal walbo dunidan ka jiro waxaa burburiyo waa dhalinyar sidoo kale wax dhisana waa dhalinyar dhalinyarta marka waxaan dhihi lahay inay barnaamijkaas ama programkaas ku fikiraan waan kusoo dhaweyn lahay boqolkiiba boqol waxaana leeyahay qof walboo jecel oo dhalinyarta kamid ah ama dhalinyar ah inuu mar walba hamigiisa u ahaado inuu mar un dalkani ama xubinka noqdo baarlamaanka hadduu fursadaas helana maaragtay inuu umadiisa iyo dadkiisa maxaa dhahay uu faa'iideeyo mar walbana horumarka sidiisana uu ka shaqeeyo qofka hadduu dhali- dhalinyar yahay sidiisa wuxuu ka shaqeynayaa dan- danaha guud iyo dantiisa khaaska aawo mar walba wuxuu fiirsanayaa dhalinyarta kale ama asaagiisa ah ee ka ka mid ah ama xubin madax ka ah wadamo kale oo jaarkana la ah ama dariskana la ah mar walba qof dhalinyarka waxaan leeyahay ama uu ku fikiraa sida aniga ahaan inuu mar walba ku fikiro inuu dhiso dalkiisa sababtoo ah mar walba wuxuu leeyahay hadaf sababtoo ah asaga waxaa sugaayo ama uu haystaa fursad marnaba aan la soo koobi karan sida inuu mar walbo ka shaqeeyo ilaha guud ee dalka marka waxaan leeyahay qofka dhalinyarka ah wuxuu leeyahay hadafyo aan la soo koobi karin ka dhalinyar ahaan markii aan dhaho eh, eh, inuu dalka aado doorasho qof iyo cod waa waxweyn aad u weyn aan filaynay inuu dhaco Eh, qof iyo- yacni markii ay dhacdo dhacdo doorasho qof iyo cod aad ayay muhiim u tahay dhalinyaradan waxaa lagu fahamsiin karaa arrintaas in qof walbo oo soomaali ah uu codkiisa xor u yahay oo yacni wuxuu rabo fikradiisa fikradda madax yacni ma- maskaxdiisa ka maaxanayso inuu ku guuleysto markii hore markii la dhihi jiray baarlamaanka wax laga doorana waxay ahayd in ay wixii rabaan iyaga iska samaystaan oo dadka banaanka jiro mase shacabweynaha kale wixiisan qabin iyo madaxweynehaysan rabin in lasoo doorto laakiin maanta hadda xooga badanaa gacanta wuxuu ugu jiraa doorashadii in oo qof walibo iyo codkiisa inuu baxsado saas ayaa marka fahamka ugu weyn dhalinyarada la fahamsiin karo midaas waaye in qof walba codkiisa uu xor u yahay madaxweynuhu rabana dooran karo iyo xisbigii rabana eh, raaci karo Eh, waxa uu baaqi lahaa eh, inay yacni dhalinyarada janis balaaran la siiyo si ay ugu qayb qaataan doorashadaas qof iyo codka ah lana sameeyo in oo xisbiyo la sameeyo wasaaradaha dhalinyarada waxaan aad ugu ugu baaqayaa inay sameeyaan xisbiyo dhalinyaro kuwaasoo oo noo qaabilsan inay qof qof iyo cod ay inugu tartamaan Muddooyinkii dambe guud ahaan dalka waxaa ka soconaya olole ballaaran oo lagu doonayo in dalka uu ku gaaro doorasho madax bannaan ee muwaadin iyo codkiisaba ah.